guurka waa qayb ka mid ah aasaaska nolosha bini'aadamka waana xasilooni iyo deganaan uu ku jiro qaab ilaahay uu jideeyey markay rabaan inay lamaanaha isguursadaan haddaba maalinba maalinta ka dambaysa waxaa soomaalida kusoo kordhaya alada cusub kuwa oo ka duwan kuwii horey loo isticmaali jiray xilliyada arooska taasoo keentay inuu kor u kaco qarashaadka ku baxaya aroosyada iyadoona dhalinyarada soomaaliyeed ee doonaya inay mustaqbal yeeshaan uu saameyn ku yeeshay guurkan sii adkaanaya haddaba qaar ka mida dhalinyarada ku nool degmada dhuubley oon waraysi la yeelanay ayaanu wax ka weydiinay waxaa sababaya inuu sare u kaco qiimaha ama qarashaadka ku baxaya guurka ismaaciil maxamed waxaa weeye guurka waxaa sababeynaya odayaasha laga soo dhacayo ayaa guurkii qaaliyeynaya marka labadiiba gabdhihii iyo wiilashiiba way u baahan yihiin guur wiilashii dhaqaalo ay ku guursadaan ma hayaan sida awgeed waxa weeye odayaasha waxa weeye waxay samaynayaan waxay leeyihiin gurigii hala dhigo xoola hala bixiyo ninkiina ma awoodo magacay waa cabdiraxmaan cadow haddii aan ku bilaabo ama fikirkay ka dhiibto sanadaha u dambeeyay guurka sii qaaliyoobaya waxyaabaha maaragtay sababaya waxaan dhihi karaa horta waxaa kow ka ah tiknolojiyaddan sii horumaraysa waayo markii hore meesha arooska lagu dhiganaya iyo meesha hadda lagu dhiganaya different udhee farax udhexeeyo farqi baa udhexeeya aada weyn sababtoo markii hore gabadha inay maaragtay labada qof banaanka iska doontaan reerkooda isa siiyo hawsha maaragtay si yaroo caadi iskaga dhacdaa lagu aroosan jiray ama mataqaana in gabadha ligood loo geed fadhiisto laakiin hadda geed fadhiiskii waxaa loo bedelay inay maaragtay si casriga laysku doonto hoole la kireeyo huteelo la kireeyo adeegyo aan hadda ka hor jirino jirino hadda cusub haddii mataqaana ay shoobin maaragtay alaabo casrigo hadda soo baxday oo iska qaaliya waxyaaba badan baa marka alaabahaasa waxyaabahaasa kawaskareynaya inuu arooskii u qaaliyoobo